alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira biidni illaahi subxaana wa tacaala caawa iyo habeen dambe waxaynu akhrin doonaa kitaabkan koobana la yidhaahdo almuniiratu fii muhimi cilmi siira inta aadka muhimka u ah ee ku saabsan cilmiga siirada taariikhdii nebiga calayhi isalaatu wasalaam weliba qaab gabaya u dhigan ayaa kitaabkani uu ku saabsan yahay asiira luqada carbeed marka la eego waa ariiqa waddada ayaa siiro la yidhaahdaa waddo xun ha noqoto ama waddo wanaagsan ha noqoto siiratu nabiyi calayhi isalaatu wasalaam waxaa looga jeedaa dikru akhbaarihi min mawlidihi ila iltixaaqihi bilmala ilaclaa nebiga calayhi isalaatu wasalaam wararkii ku saabsanaa noloshiisi iyo dhacdooyinkii soo maray laga bilaabo markii uu dhashay ilaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka oofsaday siirada nebigu waxay leedahay masaadir ama meelo laga qaato meelahaas waxaa kowkaa alqur'aan alkariim oo qur-aanku nebiga calayhi isalaatu wasalaam siiradiisa uu ka warramay suuratu adduxa u fiirso alam yajidka yatiima faaawaa wawajadaka daalan fahadaa wawajadaka caa'ilan faaghnaa ilaahay wuxuu tilmaamay nebigu calayhi isalaatu wasalaam inuu agoonnimo ku koray waa qeyb ka mida taariikhdiisii intaanu ilaahay subxaana wa tacaala u waxyoon inaanu lahayn aqoon iyo waxbarasho waxyiga ugu horreysay bal rasuulku wuxuu ahaa ummi midaan waxba qorin waxa qorana aan akhriyin wamaa kunta takhutuhu biyamiinik idan lartaaba almubtiluun rasuulku calayhi salaatu wasalaam xoolo iyo maal uu haystay oo aabiyuu ka dhaxlay ama si kale usoo galayba ma jirin suuratulaxzaab iyadana haddaad eegto waxaa ku xusan qeybo ka mida siiradii nebiga calayhi isalaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala waa ka ka warramay qadiyaddii ama qisadii dhex martay nebiyullaahi moxamed calayhi isalaatu wasalaam iyo saxaabigii zayd ku saabsanayd guurkii saxaabiyaddii zaynab bintu jaxsh id taqulu liladii ancama allahu calayhi wa ancamta calayhi amsik calayka zawjak waاtaqi اllah watukfii fii nafsika ma allahu mubdiih watakhsha اnnaasa wallahu axaqu an takhshaa kuwaas waa tusaalayaalun laakiin qur-aanka kariimkaa wax badanoo ka mida taariikhdii nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo dhacdooyinkii rasuulka la xidhiidhsanaa ayaa ku xusan meesha labaad ee taariikhda iyo siirada nebiga calayhi isalaatu wasalaam laga qaataa waa alaxaadiidu nabowiya wa kutub alxadiid waxaa ku xusan wax fara badan oo ka mida siiradii nebiga calayhi isalaatu wasalaam iyo wixii soo maray iyo hadalladuu rasuulku yidhi iyo ficiladiisii iyo mawaaqif uu qaatay iyo siyaabo kala duwanoo dad kala duwan uu la dhaqmay meesha saddexaadee siirada laga qaataa waa kutubu siira waa kutubta sida goonida looga qoray taariikhdii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo asiira libni isxaaq ayaa kutubtaasi ka mida iyo kuwa la midka ah masaalbidaaya wanihaaya oo kale ibnu kathiir raximah llahu tacaala uu qoray zaadu lmicaadka oo ibnu lqayim raximah llahu tacaala uu leeyahay oo isaguna in fiican oo taariikhdii nebiga ka mida xusay nebiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisu waa cilmi aada u qiimo badan waxaa qiimaha u yeelaya qofka taariikhdiisii laga warramayo ayaa wuxuu yahay sayidu waladi aadam bani aadam oo dhankii hormoodka u ahaa uguna fadliga badnaa ilaahayna subxaana wa tacaala cilmi iyo camal wanaagsan iyo akhlaaq iyo dhaqan fiicanba rabbi subxaana wa tacaala u dhameeyey barashada iyo dhegaysiga siirada iyo taariikhda rasuulku waa mid leh faa'iidooyin badan faa'iidooyinkaas waxaa ka mida ziyaadatu aliimaani bihi qofka siirada rasuulka akhriya ama dhegaysta waxaa kordhaya rumaysnaanta uu rumaysan yahay nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam wax badanoo iimaankiisa ziyaadiya ayuu siirada dhexeeda ku arkaya waxaa faa'iidooyinkaa ka mida ziyaadatu maxabati rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam jacaylka qofku u qabo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam inuu kordho oo uu ziyaado waayo marka rasuulka wax wanaagsan lagaaga sheego magacyadiisii wanaagsanaa aada barato sifaadkii tilmaamihii iyo dhaqamadii fiicnaaya uu lahaa laa shaka naftu wixii wanaagsan way jeceshahay cidda wanaagooda ay ogaato ama ay maqashana haddii hore naftu xataa ay u jeclayd jacaylkaasi wuu ziyaadayaa wuu kordhaya marka man waqafa calaa siirati rasuuli illaah zaadatu maxabatan fowqa maxabatih ofka rasuulka siiradiisa iyo taariikhdiisa akhriya ama dhegaysta jacaylkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu hayay wuu ziyaadayaa wuu kordhaya waxaa ka mida faa'iidooyinka ku jira barashada iyo dhegaysiga siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam atamakun min aliqtidaa'i walitisaa'i bihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaad barato siiradiisa markaad maqasho taariikhdiisa oo ay ka buuxdo dhaqamadiisii wanaagsanaa waxaa suurtagal kuu noqonaysa inaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam aada ku dayato oo aada xaqiijiso waxa ilaahay uu ku sheegay qowlka uhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxaa ka mida faa'iidooyinka ay leedahay siirada nebigu calayhi salaatu wasalaam yatacallamu minha alinsaan alطuruqa asaxiixa liلtarbiya qofku wuxuu ka baranayaa siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam waddooyinka saxda ah ee loo maro tarbiyadaynta sida dad loo tarbiyadeeyo wax loo baro loo toosiyo loo soxo loo hufo oo wixii khaldane xun noloshooda looga saaro waayo taariikhda waxaa ku xusan kayfa raba الnabiyu عalayhi الsalaatu wasalaam صaxaabatahu اlkiraam aladiina radia allahu canhum rasuulku siduu u tarbiyadeeyey saxaabadiisii khayrkiiyo qiimaha badnaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka raali noqday macallinkaa ugu baahi badan inuu barto siirada rasuulka si uu uga barto waddooyinka saxda ee tarbiyadaynta loo maro waalidkaa u baahan hooyiyo aabbaba inay bartaan siirada nebiga calayhi isalaatu wasalaam oo siirada nebiga waxa aada ugu xusan kayfa kaana nabiyu calayhi isalaatu wasalaam yucaamilu ahlahu siduu rasuulku ula dhaqmi jiray reerkiisa xaaskiisa siduu ula dhaqmi jiray kayfa kaana yucaamilu sigaar siduu ula dhaqmi jiray carruurta yaryar kayfa kaana hadyuhu maca alatfaal siduu rasuulku ula dhaqmi jiray qofka weyn qofka yar kayfa kaana nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam yucaamilu acdaa'ahu xataa kuwa cadowga u ah khasmiga oo ay ka soo horjeeda siduu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu ula dhaqmi jiray ayaa siirada ku xusan faa'iidooyinka siirada waxaa ka mid ah iyo waxyaabaha qofka muslimka ee akhriya ama dhegaysta ay u kordhinayso yatacalamu minha kaiira min alaxkaami washaraa'ic waxa uu ka baranayaa qofku siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam in badan oo ka mida xukumada iyo arrimaha ilaahay uu sharciyeeye u jideeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalkiisu waa daliil ficilkiisa ku saabsan sharciyeyn cibaadaysi iyo ilaahay subxaana wa tacaala in wax loogu dhowaado kullu hada waa tashriic oo axkaam ayaa laga qaadanaya in badan oo markaa ka mid a axkaamu shariica ayaa siirada nebiga calayhi isalaatu wasalaam ku dhex jirta kitaabkan waa kitaab kooban oo sheekhu ugu talagalay uun inuu muqadimo ama hordhacu noqdo cilmu siira waxaanu aada ugu habboon yahay qofka siiradu ay bilowga u tahay sidaasoo kale ubadka yaryar inihii ugu muhiimsanaa ay ahayd in laga baro siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ku qoran waxaa nasiib daraa maanta ubadka muslimiinta in badanoo ka midii waxay u abtirinayaan dad waxay wadaagaan aani jirin diin iyo adduunyo toona oo aaday u yaqaaniin taariikhdooda maalmahoodi iyo dhacdooyinkii la soo gudboonaadayna dusha ay ka dareerinayaan oo ay ka sheegayaan haddii la weydiiyo nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam haddii wax laga weydiiyo waxaa laga yaaba waxyaaba fara badan oo siiradiisa ku saabsan oo asaasiya inay jaahiliinkan yihiin waxaan daawaday video kooban oo laga duubay dhalinyaro af soomaali ku hadlayso oo maraykanka joogta ninka su-aalaha weydiinaya wuxuu ugu bilaabayaa tiimamka kubadda ciyaara ayuu weydiinayaa inamadaasi keebaa taageerta mid waliba mid buu sheegay una kaasaan taageera wuxuu dhahay ragga ciyaartooyga ah ee tiimkaa u ciyaara maxaad magacyadooda ka taqaanaa oo abtirinayaan oo hebel baa ka mid oo ina hebel oo hebel baa ka mid oo sidaasoo kadibna wuxuu weydiinayaa su-aalo ku saabsan rasuulkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam moxamed aye ayaa rasuulka la odhan jiray maxamed ibnu man ma garanayaan qaar badan rasuulka hooyadii ma garanaysaa ma garanayo carruurtii nebiga midna ma ka garanaysa oo magaciisa ma sheegi kartaa maya ma garanayo dumarkii nebiga maxaad ka garanaysaa waxba ka garan maayo waxay tahay tusinaysaa dayac ku dhacay ubadka muslimiinta siirada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay leedahay qeyb qofka iimaankuba uu kaga xidhan yahay oo qofku haddaanu garan ahayn qof muumin oo muslimaba noqon maayoba waxaa qeybtaasi ka mida macrifatu smihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam magaciisa inaad garanayso in moxamed la odhan jiray ugu yaraan intaa qofku waa inuu garanayo shardi ma aha inuu garanayo moxamed bin cabdillaah inuu ahaa laakiin waa arrin fiican haddaanu qofku magaca rasuulkaba garanahayn oo lagu idhaahdo rasuulkii ilaahay uu soo diray ma rumaysantahy haa magiciisu muxuu ahaa garan maayo hada laysa bimuslim waayo laa yumkin an yu'mina alinsaan bishaksin laa yacrifu xata ismahu qof aanu tilmaamahayn oanu odhan ahayn waa kan magiciisiina aanu garanahayn siduu u rumeeyey suurtagalba maha taas iimaankay shardi u tahay qofku inuu garanayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam magiciisa maxamed in la odhan jira ugu yaraan waxaa kaloo shardiya inuu garanayo annahu mursalu min allah rasuul ilaahay inuu ahaa waa inuu macnaheeda garanayo inuu ahaa qof bani aadama oo lab ah nin ah oo waxyuu ku soo degay waxyigaasoo macnihiisu yahay hadal uu ilaahay subxaana wa tacaala maqashiiye malaku jibriil deetana malaku jibriil fariin ahaan ilaahay ugu soo dhiibay oo nebi maxamed uu soo gaadhsiiyey oo qur'aan la yidhaahdo dadaan maanta intaa garanahayn ayaa meelo badan laga helaya haddaad tidhaahdo rasuulkii ilaahay macnihu waa maxay rasuulba waa waxay macneedu maxaa lagu soo dejiyey qur'aan qur'aanku waa maxay aan garanahayn qur-aanku inuu yahay hadalkii ilaahay malaku jibriil ilaahay uu ka maqlay ee uu amray ilaahay inuu nebi maxamed calayhi salaatu salaam gaadhsiiyo rasuulla macnaheedu inay tahay inuu waxyi u yimi hadalkaa ilaahay inuu soo gaadhay oo malagaasi u keenay oo ilaahay uu amray inuu dadka gaadhsiiyo qofka aan intaa garanahayn kayfa yakuunu musliman suu muslimu noqonaya waxa iyaduna lamida inuu garanayo ana kula maa jaءa bihi xaqun wax kasta oo rasuulku calayhi salaatu salaam uu sheegay oo hadal ilaahay oo soo waxyi ah oo soo gaadhay ah qur-aankii iyo axaadiidii nebiga calayhi salaatu salaam ee ka sugnaatay ee ka ansaxday inay xaq inuu yahay qofku waa inuu garanayo kitaabkan kooban taariikhda nebiga iyo siiradiisa labuu qeybiyey ataariikhu lmakiya wa akhbaaru nabiyi calayhi isalaatu wasalaam qabla alhijra taariikhda makiga waxaa la idhahdaa wixii war rasuulka ku saabsanee hijrada horteed dhacay asiiratu lmakiya baa la idhahdaa waa toban beyd oo kitaabkan ka mid ah ayaa ku saabsan taariikhda maka ama maka waxaasaa ka dhacaa meel kalaha ka dhacee hijrada horteed mar hadduu dhacay asiiratu lmakiya baa la idhahdaa tobanka beyda dambena waxay ku saabsan yihiin oo labaatan beyd buu kitaabku ka kooban yahaye asiiratu lmadaniya hijrada dabadeed wixii dhacay nebigu calayhi isalaatu wasalaam markuu maka ka hijrooday ee madiine uu hijrooday wixii dhacay bay ku saabsan yihiin sheekha kitaabka qoray oo gabayga iyo sharaxan koobanba leh saalix bni cabdillaahi bni xamed alcusaymi baa la idhahdaa waa sheekh caalima oo mudaris bilxaramayn masaajidka xaramka ee maka iyo masaajidka nebiga calayhi isalaatu asalaam labada masjid baa duruus ka bixiyo dowraad ku qabta waxaanuu ka mid yahay hay-atu kibaar alculamaa golaha culimada waaweyn ayuu ka mid yahay fatwada iyo masaa-isha waaweyn iyaga looga dambeeyo ee loo bandhigo da-diisu yaanay aadaba u weynaanin laakiin waa ninka saase caalimka u ah wuxuu uhi bismi illaahi araxmaan iraxiim bisinka ayuu ku bilaabay waana sunne qoraalada in bisinka lagu bilaabo sida kitaabka ilaahayba bisinka ugu bilaabmo ambiyaduna waraaqahay qori jireen ay bisinka ugu bilaabi jireen sa nabi nebiyullaahi sulaymaan warqaduu u diray gabadhii reer saba inahu min sulaymaana wa inahu bismi illaahi araxmaan iraxiim saasay ku bilaabmaysa nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam warqaddu u qoray hiraqla boqorkii reer ruom sida ibnu cabaas uu wariyey walxadiidu fi lbukhaari wa muslim wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani iraxiim min muxamedin rasuuli illaah ilaa hiraqla cadiimi ruum aslim taslam yu'tika allahu ajraka maratayn marka waa sunne qoraalada in bisinka lagu bilaabo laakiin waa qoraalkii wanaagsan ee aan diinta ilaahay ka hor imanahayn oo wax xaaraana in bisinka ilaahay laga horraysiiyaa waa xaaraan waxay u ekaanaysaa in magacii ilaahay lagu jeesjeesiyo nin khamri cabayo ooniyo bismi illaah waa nin magacii ilaahay ku jeesjeesayo wey hadduu magaca ilaahay garanayo uu qadarinayo ilaahay waa ka xaaraantimeeyey miyuu iska daayo nin cay qoraya ama waxyaabo kaloo khaldan qoraya sida faal iyo shirk shirki iyo wax lamid oo bisinka ku bilaabaya taasi ma banaana wuxu uhi bixamdi rabbi abda-u lmuniira abda-u waan bilaabayaa buu uhi almuniira kitaabkan magaciisa ama qasiidadan magaceeda la dhaha almuniira waa tii wax iftiiminaysay bixamdi rabbii rabbigay ammaantiisa iyo mahadintiisa anoo ku dheehan ayaan bilaabaya waa sunne biijmaaci alculamaa in kutubta lagu bilaabo bisinka dabadi bilxamdala waa ariiqu alculamaa waa waddadii culimada lagu yaqaanay sida ibnu xajar raximah llahu tacaala uu sheego uma mahadinta ilaahay dabadeed asalaatu salli oo ammaanta ilaahay xagga sare uu ka ammaano iyo wasalaamu nabadgelyo asiyara salaantii iyo salligii dariiqada u ahayd qofka muslimka ah dariiqa masluuka ahayd qofka muslimka ah nebiga calayh isalatu asalaam waa ku salliyaa waana salaamaa calaa nebiyi nebi dushii ha ahaato nebigaasoo ismuhu magiciisu maxamedun moxamed uu yahay abuuhu aabbihiina cabdullaahi weeye oo magaciisa cabdullaahi baa la odhan jiray minhu xaalo uu nebiga moxamed la odhan jiray calayhi isalaatu wasalaam cabdullaahi xaggiisa ka ahaayo inankiisa uu ahaa mufradun waa mid kelidiya oo isaga mooyaane cid kale ma dhalin cabdullaahi inan iyo inan kala toona oo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ay walaalahaayeen ma jirto wajadduuhu awowgiina shaybatu shayba weeye shaybihii cabdulmualibi cabdulmualib mid lagu naanaysa ahaa min nasli cadnaana cadnaan tafiirtiisii buu ka mid yahay wa asluhu alcarab asalkiisana carab buu ka soo jeedaa wa ummuhu hooyadiina bintun waa inan liwahbin wahab ninkii la odhan jiray uu dhalay aamina oo tusamaa lagu magacaabo aamina oo aamina bintu wahab baa hooyadii la odhan jira weeye ajdaaduhu rasuulka awowyadi xagga aabba iyo xagga hooyaba beyna qurayshin quraysh dhexdeed kaa'inatun waa mid ahaatay oo awowyaashii quraysh dhinacna ugama baxaan weeye oo xagga aabba iyo xagga hooye labadaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam quraysh buu ka yahay sheekhu xafidahu llahu tacaala waxaa kitaabkiisan uu ku bilaabay inuu ilaahay subxaana wa tacaala u mahadnaqay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam uu ku salliyey waxaanu ku sifeeyey salliga iyo salaamta uu nebiga u jeediyey asiyara inay tahay ariiqa almasluuka oo yacnaa qofku inuu joogteeyo inay tahay ku salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kale oo uu ugu sifeeyey asiyara waa waxay culimmadu u yaqaaniin baraacatu listihlaal oo macnaheedu uu yahay gabayga bilowgiisa inuu ku sheego ama qoraalka kaleba wax tusinaya mawduucan uu ka hadlayo oo ereyga asiyara muxuu tusinayaa ana mawduuca hadihi almanduuma fii siirati nabiyi calayh isalaatu wasalaam kitaabkan gabayga ah wuxuu ka hadlayuu ku saabsan yahay inuu yahay siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa intaa uu ku xigsiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam magaciisi nebiga moxamed baa la odhan jiray waana magaca qur'aanka lagu sheegay moxamedun rasuulu llah iyo maa kaana moxamedun aba axadi min rijaalikum walakin rasuula allahi wakhatama annabiyiin magacyo kalena rasuulku waa lahaa laakiin afdalu asmaa'ihi wa ashrafuhaa magacyadiisa magacii u fadli badnaa u sharaf badnaa magacan ayuu ahaa marka qur-aanka lagu sheegayna lama raacin moxamed ayadiisa moxamed ibn cabdillahi lama odhana muxamedun muxamedun un baa la yidhi ujeeddaduna waxay tahay sida sheekhu uu sheegay waxaa meesha laga saarayay dhaqan ay carabi lahayd oo carabi magacooda oo qura may sheegi jirin nin waliba magaciisa wuxuu daba dhigi jiray aabbihii iyo awowyaashii isagoo weliba ku faanaya faankaa lagu faanayo aabbayaasha iyo awowyaasha ayaa lagu burinayey sheegista nebiga calayhi salatu salaam magaciisa oo qura qur-aanka lagu sheegay magacii aabbihii iyo kii awowgiiba aan la raacin waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu muujinayaa haddii muxamed la yidhaahdo oo qur-aanka magaca lagu sheego oo wax kale aan la raacin in rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam looga jeedo oo saara hada alismu shicaara cala nabiyi almabcuud fi nnaas magacaasi wuxuu noqday calaamad tusinaysa nebigii ilaahay subxaana wa tacaala uu usoo diray dadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka la leeyahy moxamed magiciisu sifo uu leeyahay buu tusinayaa oo macnihiisu waa almutasif biاlkhisaal alati yuxmadu calayha waa ka ku sifoobay sifaadka iyo dhaqamada uu ku mutaystay in la ammaano magaca rasuulku magacyadenan oo kale ma ahayn magaca qofka calaamadun u ah ee magac calaamad u ah oo daatadiisa iyo laftiisa tusinaya isla markaana sifaad iyo dhaqamo wanaagsan oo rasuulku uu lahaa calayhi salaatu wasalaam muujinaya oo ka turjumaya ayuu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam magacyo kale waa lahaa oo axmed in la odhan jiray waata qur-aanka lagu sheegay xaashir iyo caaqib iyo muqafi ayaa magacyada nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ahaa rasuulka waxaa la odhan jiray moxamed ibni cabdillaah oo abihi waxaa la odhan jiray cabdullaahi ayaa magaciisu ahaa waxaanu sheegay aabbihii inuu kelidii dhalay abuuhu cabdullaahi minhu mufradu walam yurzaq cabdullaahi bibnin siwaahu ilma aan isaga ahayn ilaahay kuma arsaaqin wuxuu la keli ahaa inuu cabdullaahi kelidii ilmo u ahaa ubad u ahaa oo lab iyo dhadig habliyo inamo cid rasuulka calayhi isalaatu wasalaam la dhalatay oo ay walaala ahaayeen lama sheegin wuxuu intaa ku xigsiiyey inuu sheegay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam awowgii in la odhan jiray shayba jadduhu damiirku ama magacuyaalku rasuulku calayhi isalaatu wasalaam u noqonaya ee jaddu nabiyi calayhi isalaatu wasalaam waa shaybatu ayaa magaciisa la odhan jiray shaybana wuxuu ahaa magac quraysh dhexdooda caanka oo aad ay ula bixi jireen shaybana asal ahaan waa cirada waa halka inagu dadka qaarkood ciroole aynu ka nidhaahno waxaa kaloo lagu magacaabi jiray shaybat aljuud iyo shaybat alxamdiya baa loo raacin jiray oo sifaad wanaagsan buu lahaa deeqsina waa ahaa cabdulmualib markaa magicii nebiga calayh isalatu salaam awowgii magacuma ahayn laakiin wuxuu ahaa naanays oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam awowgii cabdulmualib waxaa dhalay qole reer madiino ansaarta ka mid oo la odhan jiray reer banu najaar marka iyaga ayuu la koray madiinana waxaa la odhan jiray yathrib laakiin islaamku magacyo wanaagsan oo kale ayuu u bixiyey oo madiina iyo taaba iyo tayba iyo madiinatu rasuuli illaahi iyo magacyadaas marka waxaa dhacday markii uu madiine ku koray ayaa adeerkii oo mualib la odhan jiray baa doonay isui dee inankaasi yaanu idinka lumin madiinuu ka soo kaxeeyey safar dheer dheer bay soo galeen oo madiine iyo maka dee masaafo dheer baa udhaxaysa dhul weliba dhagax badan oo aadna u kulul wakhtiyada qaarkood marka waxay magaalada madiine soo galeen iyada oo shayba rasuulka calayhi isalaatu salaam awowgiiye uu aada u basaasaysan yahay oo uu aada u boodh badan yahay deetana qoladii reer maka markay arkeen waxay is yidhaahdeen waa addoon uu soo iibsaday mualib xagga iyo madiine uu kala yimi dabeetana waxay yidhahdeen cabdulmualib mualib addoonkiisii mualib rasuulka awowgii buu adeer u ahaa marka cabdulmualib bay yidhaahdeen magacaasi markaa naanays ahaan buu u raacay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintii dagaalkii axzaab waa kii lahaa ana bnu cabdulmualib ana nabiyun laa kadib ina cabdulmualib baan bimacnaa cabdulmualib baan ka soo jeedaa halkaa culimadu waxay tilmaamaan alasmaa lmucabada ligayr illah inay xaaraan tahay magacyada loo addoomeeyey ilaahay cid aan ahayn sida cabdulkacba iyo cabdulrasuul iyo cabdulnebi iyo inay xaaraan tahay waana isku waafaqsan yihin marka laga reebo cabdulmualib ibnu xasm ijmaac buu ku soo raraa in magacyada loo addoomeeyey ilaahay cid aanay inay xaaraan yihiin marka laga reebo cabdulmualib macanaa isaga waa la isku khilaafsany wey isaga laftiisa sabab la ysugu khilaafaa ma jirto culimada tidhi cabdulmualib yaanaa odayga waa lagu sheegi karaa iyaga laftoodu uma jeedaan qof baa hadda loo bixin kara cabdulmualib nabiga calayhi salaatu wasalaam awowgii dee cabdulmualib ku sheego magacaa iqraariye bay yidhahdeen taana jawaabteedu waxay tahay in la idhaahdo qofku magiciisuu bedeli karaa hadduu magiciisu khaldan yahi lakiin magaca aabbaha iyo magaca awowga iyo hadday xataa wax ka khaldan yihiin ilaa adigu umaad bixine isagaa la baxay ama aabihii baa u bixiye sidiisuun baad u sheegaysaa marka magacaasi sidii uu ku soo gaadhay ayuunbuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay oo cabdulmualib iyadoo awowgii la yidhaahduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo gaadhay deetana magicii ayuunbuu rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ku sheegay marka magaciisa xaqiiqadaahi waa shayba cabdulmualibna waa naanays sida aynu sheegnay ku baxday wuxuu tilmaamay halka uu ka farcan yahay cabdulmuطalib oo nebiga awowg yahay iyo awowga fogu ku abtirsadaa inuu ahaa cadnaan cadnaan wuxuu si gaara ugu sheegay abtirsiinta nebiga calayh isalaatu wasalaam ilaa cadnaan laga gaadho waa la ysku waafaqay sida ibnu اlqayim zaadulmicaadka ku sheegay waa maxalu ijmaac culamaau siirana way isku waafaqeen cadnaan wixii ka dambeeya ayaa maxalu khilaafa oo la ysku khilaafa nebiga calayh الsalaatu wasalaam asalkiisu inuu ahaa waa asluhu اlcarabi min jinsi اlcarab carab inuu ka mid ahaa oo carabu ka soo jeeday ayuu sheegay rasuulka calayh الsalaatu wasalaam hooyadii iyadana wuxuu sheegay in la odhan jiray bintu wahab oo aabbaheed baa wahab la odhan jiray iyadana aamina la odhan jiray marka waa aamina bintu wahbin ayaa la odhan jiray aamina bintu wahb ibnu cabdimanaaf laakiin cabdimanaafkaasi ma aha ka abtirsiinta rasuulka ku jira rasuulka moxamed ibn cabdillahi ibn cabdilmuطalib ibn cabdimanaaf waa kala laba oo waxay isugu yimaadaan halkaa meel ka dambaysa rasuulka calayh الsalaatu wasalaam iyo hooyadii waxaan filayaa zuhra ibnu kilaab halkaa inay isugu yimaadaan almuhim rasuulku calayh الsalaatu wasalaam waa quraysh waa min quraysh qof quraysh ku abtirsadoo ka mida buu ahaa min jihati abihi wa min jihati ummihi xagga hooyadii iyo xagga aabbihiiba wuxuu rasuulku ahaa ashrafu الnaasi nasaban oo abtirsiintiisaas wax nasab oo khaldani ma gelin oo qof markaa zine ku dhashay iyo waxaasi ma soo gelin nadiif buu ahaa nasabka nebigu calayh الsalaatu wasalaam wa khiyaaru min khiyaar rasuulku calayh الsalaatu wasalaam uu ahaa waa ka yihi waila ibn اlأsqac saxaabigii la odhan jiray samictu rasuula اllahi yaquul ina allaha اstaفaa kinaanata min waladi ismaaciil ilaahay subxaana wa tacaala ismaaciil nabiy llahi ismaaciil ibnu ibraahim dadkii uu dhalay kinaanu ilaahay ka fadilay wastafaa quraysha min kinaana kinaanana ilaahay wuxuu ka doortuu ka fadilay quraysh wastafaa min qurayshi bani haashim qurayshna ilaahay wuxuu ka doortay oo uu ka sii dhex fadilay reer banu haashim wastafaanii min bani haashim buu uhi nebigu alayh isalatu slam reer banu haashim ayuu anigana ilaahay iga doortay muslim baa wariyey walaa shaka nasab wanaagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay xikmad ka lahaa oo carabi arrinta nasabka iyo abtirsiinta iyo ku saabsan qabaa'il bay ahaayeen oo aada bay isu weydiin jireen marka hadday soo bixi lahayd in nasabkiisa ay wax ka sii yihiin waxay noqon lahayd arrin cadowgiisu ay uga faa'iidaystaan diidmaday diidanaayeen dacwadiisa iyo yeedhmadu xagga ilaahay ugu yeedhayay oo dadkana ay kaga didiyaan dee agoonnimaa bay ku caayayeen yatiimu abi aalib bay lahaayeen iyagoo nasabkiisa yaqaaneen maxaad u malaynaysaa haddii wax kale ay jiri lahaayeen marka ilaahay subxana wa tacaala rasuulka waa ka ilaaliyey intaanu u waxyoonba wax kasta oo ha dhow toole carqalad ku noqon kara diinta ilaahay ee dadka ugu yeedhayo bal u fiirso sida bukhaariyo muslimba ay wariyeen min xadiidi cabdillahi bni cabbaas radia allahu canhu sida bukhaari iyo muslimba ay wariyeen min xadiidi ibni cabaas radi allahu canhu markii warqaddii nebigu ay gaadhay boqorkii reer ruom wuxuu weydiiyey raggiisii waa dad xaggiisa ka yimi yaanaa ninka warqadda isoo diray rasuulnimada sheeganaya oo ay isku qolo yihiin halkan ma joogaan sahaayoo qolo ganacsataa baa jooga waaba abu sufyaan dee quraysh ka mid a iyo rag kale oo la socda igu yeedha buu ihi su-aalu weydiiyey waa badnaayeen waxaa ka mid ah kayfa nasabuhu fiikum bal haddaba u fiirso ninka warqadda iisoo diree nebinimada sheeganaya nasabkiisu dhexdiina siduu ku yahay abu sufyaan oo nebiga markaa col la ahaa oo gaal ahaa inahu duu nasab buuri waa mid markaa nasab fiican markaa taasi waxay tusinaysaa su-aalahaas waxay muujinayaan xikmadda ilaahay subxaana watacaala inay keensatay rasuulka inuu ka dhaliyo dad la yaqaanay oo nasab wanaagsan lagu yaqaanay ambiyaduna saasay ahaan jireen mawliduhu buuhi rasuulka calayhi salaatu salaam dhalashadiisu fi lbaledi beledkiibay ka dhacday beledkii alamiini ee ahaa mid lagu nabad galo oo maka ah caama quduumilfiili maroodigu sanadkii uu maka soo galay ayaa nebigu calayhi salaatu salaam uu dhashay litabyiini si dhalashada rasuulka loo caddeeyo oo taariikh loogu yeelo ayaa waxay ku beegantay dhalashada rasuulku sanadka qoladii maroodiga wadatay ay soo weerareen magaalada maka fii yowmi اlithnayni maalinkii isniinta ayuu rasuulku dhashay rabiica alawal ee fii rabiici lawal rabiiculawal bisha la idhaahdo ayuu nebigu dhashay fii haani cashrihi rabiiculawal maalinkiisii labiyo tobnaad buu dhashay xisaaban ay ixsib xisaabi xisaaban xisaab cawil ay tucawilu caleyh tactamidu caleyh aada cuskato xisaabtaas sidaa u garo maalin isniina oo labiyo tobankii bisha rabiiculwalah inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u dhashay mustardacan xaalo uu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mid la nuujinaayo gabadhan hooyadii aynay nuujinaysay atama waa dhammaystiray maca xaliima xaliima asacdiya isagoo la joogay arbacata alacwaami sanadadii afartaa buu dhammaystiray mustardacan xaalo uu yahay mid la nuujinaayey fii haniima wa hiya xaliimo minhu nebiga xaggiisa fii haniima haniimay kaga sugnaydoo manaa aada bay uga faa'iideen siday uga faa'iideen waa sheegi doonaa wa ummuhu rasuulka hooyadii maatat waa geeriyootay caqiiba sittin lix sannadoodoo cumrigiisa ka mida dabadood markay lix sannadood ay u dhammaadeen ayay hooyadii dhimatay wa jadduhu awowgiina bacda hamaani siddeed sannadoodoo cumrigii nebiga ka mida dabadood waafatay almaniyatu ayay geeridii isagiina la kulantay ama wajadduhu awowgiina maata waa dhintay bacda hamaani siddeed sannadood dabadood sidoodaasi oo waafad dhammaystirantay uma awowgii markuu dhintay kadib kafala ay kafalahu waxaa kafaalo qaaday abu aalibin abu aalib camuhu adeerkii ahaa wazaara waa booqday nebigu calayhi salaatu wasalaam busra shaami magaaladii busra la odhan jiray ee shaam ku taalay macahu abu aalib isagoo la socda oo artaxal waa u safray min bacdihi abu aalib dabadi ee ila shaami buu u safray mutajiran xaalo uu yahay mid ku ganacsanaya fii maali khadiija ay bimaali khadiija xoolihii khadiija fa zawjuhu ay zawaajuhu nebiga calayhi salaatu wasalaam guurkiisii ay min khadiija khadiijo uu guursaday ayaa fi taali safarka waktigii ku xigay dhacay wa fii tamaami arbaciina wa ursila waa la diray nebiga calayh isalaatu wasalaam linnaasi dadka ayaa loo diray fii tamaami arbaciina afartan sannadood markay u dhammaystirmeen yahdiihim isagoo dadka u tilmaamaya oo ku hanuuninaya lidiinin diin diintaasi oo xumilaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam lagu kalifay inuu dadka gaadhsiiyo kullifa bitabliiqihi ila annaas yadcuu waa yeedhayay nebigu ee annaasa dadka ila tawxiidi keliyeynta ilaah iyo shirkiga in laga tago ayuu ugu yeedhayay jawfa makata maka dhexdeeda halaatha casharata saddex iyo toban siniina sannado xaggood ka ahaatay oo tammat dhammaystirantay nabiga calayh isalaatu wasalaam halkii uu ku dhashay iyo goortii taariikhdii uu dhashay iyo arrimo kale oo dhalashadiisa dabeedyo markuu barbaarayba dhacay ayuu halkana sheekhu uu ku sheegay nebigu wuxuu sheegay inuu ku dhashay albeled alamiin albeled alamiin waxaa looga jeedaa maka albeled alamiinna waxaa loogu magacaabay lianna alkhalqa kaana bacduhum ya'manu calaa bacdin waa waa la is aamini jiray beledka waa la isku aamini jiray waana lagu kala ammaan heli jiray lagu kala nabadgeli jiray oo walam numakin lahum xaraman aamina marka ilaahay subxana wa tacaala yihi isagoo quraysh ugumana sheeganaya falyacbuduu raba hada albeyt aladi acamahu min juucin wa aamanahu min khawf marka beled xataa kuwa gaalada ay xurmadiisa yaqaaniin waana cid lagu dhex dilin oon lagu dagaalamin ayay maki ahayd waxyaabaa la yaab kale waxaa ka mid a maanta kuwa islaam sheeganaya ayaa maka dadku dhexlaynaya oo qarxinaya oo dad waxa weeyaan ikhtiyaalaya oo intay u dhuuntaan tooganaya waxaana dadka jihaad ugu sheegaya waxaasi jihaad maa waa jaahiliya weeye wixii mushrikiin mushrikuuna alcarab ay beledka ka ilaalin jireen iyagoo xurmadiisa garanaya oo dhowraya ee qof islaam sheeganaya maanta uu samaynaya wax khilaafi markaa kuma jiro rasuulku calayhi isalaatu wasalaam inuu maka uu ku dhashay sanadkii uu dhashay wuxuu tilmaamay inuu ahaa sanadkii la odhan jiray caam alfiil sanadkii maroodiga sanadkii maroodigana waxaa loo yidhi ninkii abraha la odhan jiray ee xabashiga ahaa oo kiristaan ahaa ayaa wax uu kacbo ku sheegay oo sancada yaman uu ka dhisay ay qolooyin carabi ka kharibeen xanaaqu arrintaa ka qaaday isna wuxuu go-aansaday inuu kacbada uu soo dumiyo guriga ilaahay ee xurmaysan ciidan buu markaa kaxaystay gaadiidkoodu ay maroodiyaal ahaayeen gaadiidka iyo tignikada ay ku dagaalamayeen ilaahay baa subxaana wa tacaala kusoo ku diray shimbiro xambaarsan dhagaxaan naara sida ilaahay uu kaga warramay fii suurati alfiil alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi alfiil lam yajcal kaydahum fi tadliil marka sanadkaasi ayay carabi u bixiyeen caam alfiil carabi may aqoon taariikh la tiriyo sida tan hijirada iminka aynu tirsanayno ama taariikhaha kale dhacdooyinka waxay waxay wax ku taariikhayn jireen dhacdooyinka sanadkii waxay odhan jireen sanadkii maroodiga sanadkii duufaanka sanadkii ayaxa waa sida ilaa iminka reer miyigeennu dadka soomaalida reer miyigoodu dhacdooyin bay wax ku taariikheeyaan waxaanay taariikhdan nayruuska oo ay tirsadaan sanadkaas ay idhahaan jimcihii iyo sabti iyo axad iyo yacnaa maalinta uu nayruusku galay ayuun bay sanadka ugu magac daraan dee sabti ahayd sabti sanadkii sabtidii bay ka odhanayaan sanadka kalena haddii uu sabti galo sabtiguun bay odhanayaan haddaad tidhaahdo sanadkaasi lambar imis u ahaa ma sheegayaan saasoo kale dhacdooyin dhacay abaare iyo sida dabadheer oo kale iyo ayax sanad dhulka galay iyo waxyaabahaasi ayay weli ku taariikhiya waa sidii dhaqanka carbeed u ahaan jiray marka litabyiinina sheekhu wuxuu uga jeedaa waa la isku waafaqsanyay inuu sanadkaa nebigu dhashay caamal fiil laakiin sanadkee buu ahaa wax taariikh la tiriyo oo lasoo saari karaa ma jirto wuxuu ilaahay dhalashadiisa ugu beegay xikmad buu ka lahaa si nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadku dhashay sanad magaciisa la yaqaano u noqdo walihaadaa buu uhi litabyiin insha allah eedaan kadib baynu dhamaystiri wallahu aclam wuxuu sheekhu sheegay xafidah llahu tacaala nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu dhashay maalin isniinah fii yowmi lithnayni ayuu yidhi taana wax khilaafi kuma jiro rasuulkaaba calayhi salaatu wasalaam sheegay inuu isniin dhashay sida muslim wariyey daka yowmun wulidtu fiihi buu hi maalinkan dhashay waana maalinkii lai waxyooday buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isniintaasi bisheebay ka mid ahayd waa isku khilaafaan culimada siirada iyo taariikhda waxayse u badan yihiin inay ka mid ahayd bisha rabiicu lawal weliba labiyo tobanka rabiicu lawal labiyo tobanka bisha la idhaahdo rabiicu lawal inuu nebigu calayh isalatu salaam dhashay iyadoo lafteeda khilaaf baa ku jira labiyo tobankii buu dhashay baa la yidhi tobankii buu dhashay sideeddii buu dhashayna waa la yidhi laakiin culimmadu waxay u badan yihiin bisha rabiicu lawal labiyo tobankeedii inuu rasuulku calayh isalatu salaam dhashay waana sidaa ka ansaxday saxaabada qaarkood jaabir ibni cabdillaahi iyo cabdillahi ibni cabaas ibni abi shayba oo musanafkiisa uu ku wariyey wuxuu sheegay nuujintii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam oo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam qofkii u horeeyey ama gabadhii u horreysay nuujisay waxay ahayd hooyadii aamina bintu wahbin ee rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam nuujisay waxaa ku xigtay oo rasuulka nuujisay gabadh markaa addoon u ahaan jirtay abulahab oo la odhan jiray thuwayba waxay la nuujisay saxaabigii la odhan jiray abu salama almakhzuumi sida saxiixeynka ku taalla oo markii rasuulka loo soo bandhigay ina abu salame inuu guursado rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi xalaalii maaha xataa haddaanay rabiibadayda ahayn gabadhay xaaskaygu dhashayoo anigay la soo kortay haddaanay ahayn xataa xalaalii may ahaateen waayo aabbaheed baanu nuugmo ama radaac jiqitaan aanu gabadh wada jiqnay aanu ku walaalowni intaa dabadeed waxaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam nuujisay xaliima bintu abi du'ayb assacdiyi oo reer bani sacaad qabiiladii qabiiladii la odhan jiray bay ka mid ahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam hooyadii baa u dhiibtay waayo caadada carab baa waxay ahayd carruurtu intay yaryar yihiin inay baadiyaha u saaraan si afku uu ugu saxmo dadka cajamta ah ee magaalooyinka joogaa luqada aanay uga khaldin iyo afkooda isla markaana si uu u adadkaado oo uu xoogaysto miyiguna sidiisaba waa ka caafimaad badan yahay magaalooyinka dadku ay ku badan yihiin ilaa iminkana waa arrin aada u fiican arrinta noocaasi ahi ciddii ay suurtagal u tahay in ubadkii carruurta lala ogaado wakhtiyada fasaxa in miyiyada iyo baadiyaha loo saaro laba sannadood markii ay u dhammaadeen heshiisku siduu ahaa magaalada maka ayay ku soo celisay laakiin waxay hooyadii ka codsatay inay heshiiska u cusboonaysiiso oo mar labaad ay miyigeedii kula noqoto iyadoo markaa hooyadeed ugu sababaysay in magaalada iyo xanuunkeeda iyo cuduradeeda iyo waxa ay jeceshahay in laga fogeeyo laakiin waxaa kalifayay uu ahaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam barakada ilaahay uu geliyey oo intii uu la joogay ay aragtay barakadaasoo xoolaheedii inay naaxeen caanihii caanihii xooluhu inay ufara inay u bateen khayr fara badan ayay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ay ka aragtay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam dadka kale lama mid ahayn ilaahay baa barako geliyey jidhkiisa iyo aahaartiisaba wixii ka go-aba timihiisa iyo candhuuftiisa iyo biyaha jidhkiisa mara iyo marada jidhkiisa taabata iyo waxaasoo dhan waa laga barakaysan jira waana wax nebiga calayh isalaatu salaam u gaara oo cid ummadda ka mida oo waxyaabahaasi ay leeyihiin laga barakaysanaya ma jirto waayo saxaabadii xataa qiimaha badnaa ee fadliga badnaa jannada loo ballan qaaday abubakar iyo cumar iyo timahooda iyo dhididkooda iyo candhuuftooda iyo dherkooda iyo saxaabadu ridwaanu ullahi calayhim kamay barakaysan jirin marka laba sannadood oo kale ayay ku darsatay waa kaa sheegay ee yidhi sheekhu xafidahu llahu tacaala atama maca xaliima arbacata alacwaami mustardaca xaliimo isagoo la jiro wuxuu dhammaystirtay afar sannadood mustardacan xaalooyi mid la nuujinayay fii haniima wahiya canhu fii haniima waxay xaliima nebiga xaggiisa kaga sugnayd haniima macanaa faa'iido iyo khayr ayay ka heshay intii uu rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu la joogay waxaa kaloo sheekhu uu ku sheegay abyaaddan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam hooyadiina inay dhimatay iyadoo daadiisu ay yar tahay rasuulka agoonnimo dhammaystiran baa ku dhacday oo aabbihii wuxuu dhintay isagoo weli aan dhalan say culimmadu u badan yihin culimada qaarna waxay dhahan isagoo toddoba bilood oo qura jiray buu dhintay hooyadiina isagoo lix sannadood jiray ayay dhimatay weliba iyadoo safara iyo geeridu iyagoo madiine ka soo noqday meesha abwaa la ydhaa iyagoo maraya ee halkaa ku geeriyootay halkaasaa lagu aasay waa kii rasuulku calayhi isalaatu salaam maruu soo maray saxaabada yidhi isuga ee ku soo noqday ee yidhi ilaahay baan fasax u weydiistay inaan hooyaday qabrigeeda booqdo taa waa iga oggolaaday iyo inaan u duceeyo ilaahay dembi dhaaf u weydiiyo taa ilaahay waa iga diiday buuri markaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam agoonnimada dhammayska tiran ee ku dhacday ilaahay xikmad buu ka lahaa waxaa loo diyaarinaya hawl iyo mas-uuliyad aada iyo aada weyn oo caqabaad fara badani iyo carqalado fara badani ay ka hor iman doonaan qof markaa nolol adag soo maray oo adkaysiga hore ugu soo bartay ayaa iska xejin kara markaa xikmad ilaahay ayay ahayd waxaa kaloo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam la berayey sabirka ayaa la berayey markay hooyadii geeriyootay waxaa mas-uuliyaddiisa marka horebana hayay markan dambena si dhammaystiran ula wareegay awowgii cabdulmualib awowgiina hooyadii wax badan kama dambeyn laba sannadood buu ka dambeeyey oo rasuulkoo sideed jira ayuu isaguna dhintay kale wajaduhu bacda hamaanin waafat wamaata jadduhu bacda hamaanin ay min cumri nabiyi waafat dhammaystirantay markuu awowgii geeriyooday aabba male rasuulku awow male hooye ma leh waxaa la wareegay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam mas-uuliyaddiisii iyo xanaaneyntiisii adeerkii abu aalib laba sababood baana keenay adeero kaleba rasuulku waa lahaaye muxuu abu aalib hawshaa ula keliyo laba sababood awgood sababta koowaad waxay ahayd annahu shaqiiqu abiih aabbihii bay isku hooye iyo aabbo ahaayeen halka adeerada kale xagga aabbo una ay aabbihii ka walaalahaayeen sababta labaadna waxa weeye waa wasiyu jaddihi oo cabdulmualib baa abu aalib arrintaa kala dardaarmay oo wuxuu ku dardaarmay in cidda rasuulka mas-uul ka noqonaysa ee xanaaneynaysa uu noqdo abu aalib inuu noqdo abu aalib rasuulka calayhi isalaatu wasalaam si fiican buu u kafaalo qaatay aada iyo aadna waa u jecelaa xataa carruurtiisa waa ka hormarin jiray waxaanaynu ogsoonahay xataa markii ilaahay uu rasuulka u waxyooday aada buu u garab istaagay arrintaa abu aalib laftiisu isagoo gaalnimo ku dhintay haddana sibuu uga faa'iiday oo cadaabkii kama badbaadin laakiin suu rasuulku sheegay calayh isalaatu wasalaam waa laga khafiifiyey oo naarta meelaha dhaadheer ee lagu qarqoomaye lama gelin meel hoose oo lugaha unu qabanaysa ayaa la geliyey suu rasuulku sheegay shafaacadii nebiga iyo ducadii u duceeyey waana shafaaco khaasa oo qof gaala oo in loo shafeeco qaado ama loo duceeya ay shareecada ku bannaanayd oon abu aalib ahayna ma jiro mid ka horreeyey iyo mid ka dambeeyey toona abu aalib nebi maxamed aada buu ugu dadaalay inuu islaamo aadna waa u jeclaa kamana dayn yeedhmada iyo dacwadda ilaa xataa maalinka u dambeysay uu geeriyoonaya adduunyada uu ka tegaayey sida saxiixeynka ku taalla min xadiidi musayib ibni xasan rasuulku abu aalib oo geeridu kusoo xaadirtay buu u yimi markaasaa waxa uu ku yihi yaa camu qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah adeer waxaad tidhahdaa kelmad xujo kuu noqoto ilaahay horti yowma alqiyaama waa laa ilaha illa kelmaddaas laba ka mida madaxweyntii iyo qamaamuurtii qureysheed baa dhinac fadhiyey waxay xusuusiyeen xujadii iyo daliilkii shaydaanka dadka uu ku lumin jiray atarqabu can millati cabdilmualib ma aabbaha cabdilmualib diintiisii baad ka tegayo inankaaya baad raaci bay idhahdeen fama baalu lquruuni اluulaa wey waa xuja shayطaaniya shaydaanku dad fara badan xaqa uu kaga hor istaago iyadoo loo caddeeyey qur'aankii xadiidkii nebiga iyo odhanayaa waxaa sicaadanooma ahaan jirin iyo dadkii hore kamaanaan soo gaadhin dadkii hore laguma dirine waxaa laguu dira inaad qur-aanka raacdo iyo xadiidka nebiga itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duuni awliya qisada dhex martay abu aalib iyo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam duruus iyo cibrooyin baa ku sugan duruusta iyo cibrooyinka waxaa ka mid ah qofka daaciga dadka khayrka ugu yeedhaya si kastoo ay ugu dhaga adeygaan oy u diidaan waa inaan arrintaas ku keenin niyad jab sabaaba inuu dacwaddii ka hadho maalintii loo waxyooday ilaa maalintuu abu aalib dhimanayay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam dacwadda waa ku waday waxaa kaloo ku jirta hadihi alqisa waa daliil cala altawxiid sida ay tawxiidka daliil ugu tahayna waxa weeye rasuulku calayhi isalaatu wasalaam awood uma helin adeerkii abu aalib oo hanuunkiisa aada u jeclaa inuu hanuuniyo ka ilaahay yihi innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa taasina waxay tusinaysaa makhluuqa awooddiisu ay sidaa u kooban tahay inaanu xaq u lahayn in la caabudo ee rabbiga khaaliqaa ee abuuray inuu xaq u leeyahay cibaadada waxa kale oo qisadaasi ayna tusinaysaa hanuunka laguma helo oo qura qofku xaqa inuu garto iyo inuu fahmo waafajinta ilaaha iyo ilahay inuu qalbiga kuu geliyaa lagu helaa hanuunka abu aalib oo nebiga nebinimadiisa yaqiinsaday oo cilmi ahaan ka dhergay ean haddana rasuulka calayhi salaatu salaam rumayn ee gaalnimo ku dhintay dhacdooyinkii nebiga calayhi salaatu salaam soo maray intii uu yaraa dhalinyarta uu ahaa qaar ka mida waalan ku sheegay wuxuu booqday magaalada busra la idhaahdo oo shaam ku taalla isagoo abu aalib la socda safarkaa dhexdiisana wuxuu la kulmay ninkii caabidka ahaa raahibka ahaa ee la odhan jiray buxayra oo markaa ahaa nasraani dhacdooyin asalkooda uu sugan yahay baana dhacay safarkaa dhexdiisa ay ka mid ahayd in nebiga calayhi isalaatu salaam daruuri u hadhaysay iyadoon dee looba waxyoono uu yar yahay iyo geedkii la hadhsanayay harhkii inuu xaggiisa u wareegay walihaada ninkaa odayga ee raahibka kiristaanka ahaa buxayra wuxuu ku yidhi adeerkii celi yuhuudiyey dhibaatayne halkaasi ayaanu abu aalib uu kala soo noqday rasuulku calayhi salaatu wasalaam shaam dhowr jeer buu tegey marka uu la socday adeerkii waa tegey oo reer maka shaam aada bay ugu xidhnaayeen waxay ahayd meesha ganacsigoodu ku xidhan yihi rixlat ashitaa'i wasayf rixlat ashitaa rixlat sayf baa ahayd safarkii ganacsi shaam ay ku tegi jireen rixlat shitaana waxay ahayd safarkii ay yeman ku tegi jireen ma ansixin inuu nebigu calayhi salatu salaam yeman u safray intaa uu yaraa laakiin shaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhowr jeer buu u safray ilaa afar jeer markaa uu adeerkii la socday iyo sida uu sheegay markaa xoolaha khadiija isagoo wada oo ku ganacsanaya oo ghulaamkeedii ama addoonkeedii maysaro la odhan jirayna uu la socday markaana waa u safray iyo rixlat lisraa habeenkii laga guuraysiiyey maka shaam baa la geeyey subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah marka afraadna waxay ahayd rixla jihaadiya waa dagaalkii la odhan jiray tabuuk tabuuk markaa sida saxda ah shaam kuma taallo jasiirat alcarab ayay tabuuk ka mid tahay laakiin qoladii shaam xukumi jirtay ee reer ruom ayaa markaa xukumayay saa awgeed bay taariikhyahanku safarada nebiga uu shaam ugu safray ayay ku daraan waxaa sheekhu halkan uu ku sheegay masalo aada iyo aada muhim u ah oo ah farqiga udhaxeeya shaam iyo jasiirat alcarab halkee baa kala xadaysa waxaa kala xadaysa buu yidhi meel la yidhaahdo xaratu suwaan waa dhagaxaan madmadow oo sallaxyo ah oo xuduudda waddanka urdun bay hadda ku taalla oo ay gashan tahay marka macnaheedu waa maxay in yar oo jasiirat alcarab ka mida ayaa hadda waddanka urdun raacsan wax shaam ka midiina ma soo gal ma soo galo waddankan ee sacuudiga oo tabuuk ka mid maaha iyadoo hadda sacuudiga ka tirsan shaam ka mid maaha safarada nebigu calayh isalaatu salaam shaam uu ugu baxay waxaa ka mid ahaa khadiija radia allahu canha markay maqashay dhaqan wanaagga nebiga calayh isalatu salaam iyo amaanadiisa iyo barakadiisa ayaa waxay u dhiibtay xoolo ay lahayd oo ay tihi xoola inoogu ganacso waxay la gashay waxaa loo yaqaana caqdu lqiraad ama almudaaraba xoolaha iyadaa lahayd rasuulkuna calayhi isalaatu wasalaam xoogga ayuu lahaa heshiiska noocaasi ahi waa in xoog iyo xoolo la ysku darsado lagu shurakoobo faa'iidadana la qaybsado sida lagu heshiiye loo qaybsado ha la isleekaysto ama ha la kala badsado oo labadaa qofuun ay qaybsadaan ka xoolaha leh iyo ka xoogga leh qof saddexaad in meesha la soo geliya ama banaana fiqi ahaan waa arrin jirtay fi ljaahiliya wa aqaraha alislaam islaamkuna ma diidin saxaabaduna ridwaan ullaahi calayhim waa ku dhaqmi jireen in laba qof oo mid xoolaha leeyahy midna xoogga leeyahay inay shuraakoobaan halkan waxaynu baraarujinayna masale muhima oo ah siiratu nabiyi calayhi isalaatu wasalaam qabla albictha taariikhdii nebiga iyo dhacdooyinkii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam soo maray iyo wuxuu sameeyey iyo wuxuu ka tegay intaan loo waxyoon xujo maaha deli lagama dhigi karo waxaa loo bartaa lilcilmi iyo sunan ullahi alkowniya ilaahay subxana wa tacaala sunnooyinkiisa caalamkan iyo kownkan uu ka rido qofku inuu ogaado laakiin waxay xujiya daliil noqonaysaa idaa aqaraha alislaam wuxuu nebigu samayn jiray intaan loo waxyoon haddii islaamku aanu diidin sidii uu ahaa uu u daayo qur-aanka iyo xadiidka nebigu midna aanu diidin xujay noqonaysaa waxay noqonaysaa wax la taqriiriyey mar haddaan waxaasi suulin waxyiga horti isagoo weli jira uu waxyigu soo degay wax waxyigu ogolaaday uu daayey ayuu noqonayaa waxaa halkan uu ku sheegay rasuulku calayhi salatu salaam maruu ka soo noqday safarkaa ganacsi ee xoolaha khadiijo uu ku ganacsanayey shaam maruu ka soo noqday khadiija radia allahu canha ayuu guursaday rasuulku iyadoo cumrigiisu culimmadu u badan inuu yahay shan iyo labaatan iyaduna ay tahay afartan jir xaggeeda ayaanu ka yimi bandhigga guurku oo ceeb maaha gabadhu hadday aragto nin wanaagsan oo diin ahaan iyo dabeecad ahaanba u wanaagsan inay guur u bandhigto waa ceeba maaha waktigii nebigana calayh isalaatu salaam waa dhacday islaamka hortiina saasoo kale u dhacday islaamkuna ma diidin markii nebiga calayh isalaatu salaam loo waxyooday rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaa dabadeed waxyigii baa kusoo degay oo wuxuu noqday nebi rasuulah afartan sannadood markay u dhammaystirmeen oo marka ninku u xoog badan yahay caqligiisuna uu buuragaroobo u dhammaystirmo markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala rasuulka uu waxyooday waxaa loo waxyooday ee fariin ahaan loogu soo dirayna wuxuu ahaa diintan diin ulislaam oo ka kooban qur-aanka oo ah hadalkii ilaahay iyo axaadiidta nebiga calayh isalaatu wasalaam taasaa loo xambaariyey oo la yidhi dadka gaadhsii waxyigii u horreeyey rasuulka kusoo degayna wuxuu ahaa aayadaha u horeeya suuradda lana suuratu alcalaq iqra iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladi callama bilqalm callama alinsana maa lam yaclam shantaa aayadood baa rasuulka calayh isalatu salaam kusoo degay kadibna waxaa lagu soo dejiyey bilowga suurat lmudathir yaa ayuha almudathir qum faandir warabbaka fakabir ilaa tamaami الsuura kadib baa aayadaha dambe ee suurat lcalaq ka midi rasuulka calayh isalatu salaam ay kusoo degeen rasuulku isagoo ah mid loo waxyooday saddex iyo toban sannadood ee asida ibnu cabbaas uu wariye uu joogay magaalada maka wuxuu sheegay sheekhu saddex iyo tobankaa sannadood inuu dadka ugu baaqiyo tawxiidka keliyeynta ilaahay shirkigana wuu uga digaayey yadcuu ila الtawxiidi jawfa maka ثalaaثa caشhara siniina tamat waxa ugu muhiimsana ugu badan ee dadka u sheegaya baa wuxuu ahaa ilaahay cibaadada ku koobo ku keliyeeya shirkigana ka taga iskana ilaaliya lafiina uga fogaada laakiin ma aha macnuhu inaanu rasuulku wax kale dadka u sheegahayn waxaan leeay marnaba caqiidada saxda ah cibaadada iyo akhlaaqda wanaagsani may kala hadhin ma aha inaanu nebigu dadka cibaado u sheegi jirin isagoo maka jooga nebigu calayh isalatu salaam wuu tukan jiray intaan shantan salaadood aan la faral yeelin waa soomi jiray nebigu calayh isalaatu wasalaam cibaadaad kaloo badanna waa samayn jiray dadkana waa u sheegi jiray rasuulku alayh isalatu slam akhlaaqda wanaagsanna waa ugu baaqi jiray marka la leeyahay intii uu maka joogo saddex iyo toban sannadood tawxiidku ku baaqayey ha u qaadanin tawxiid mooyaane wax kale dadka uma sheegahayn tawxiidkaa u badnaa waayo waa asalkii diinta la-aantiina cibaado iyo wanaag kaloo qofku uu sameeyo ilaahay aqbali maayo waxaa u daliila in rasuulku calayh isalatu salaam cibaadaadka iyo akhlaaqiyaadkaba dadka uu ugu baaqayay isagoo maka jooga xadiidka ibnu cabaasa ku saabsan qisadii hiraqla warqaddii nebigu u diray oo ninkii reer ruum boqorka u ahaa hiraqle la odhan jiray abu sufyaan markuu nebigii ka wareysanayay wuxuu weydiiyey maada yaamurukum muxuu idin amraa wuxuu yidhi yaquulu ucbudu llaha wadaruu maa yaquulu aabaa'ukum ilaahay oo qura caabuda aabbayaashiin waxay samayn jireene shirki ahaa iyo diin la-aan iskaga taga khalad qofna laguma raaceen waya'murunaa bisalaati wasilati waalcafaaf wuxuuna amraa salaadda waa cibaadadii xidhiidhinta qaraabada wuxuuna amraa dhowrsoonida hadal iyo ficil wixii xun oo dhan inaanu iska ilaalino waxaan ku baraarujinayaa dalabatulcilmiga iyo dadka ilaahay tawxiidkii caqiidada saxdaa waafajiyey inay ku baraarugsanaadaan akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsani inuu farac ka yahay qofka tawxiidkiisa iyo caqiidadiisa fa suu'u khuluqi اlinsaani daliilun calaa naqsin fi caqiidatihi wa tawxiidih akhlaaq xumada qofku waxay daliil u tahay nuqsaan iyo kala dhinnaan tawxiidkiisa iyo caqiidadiisa ku jirta caqiidada wanaagsani maaha inay kaa noqoto nadariyaad aragti mabaadi aada rumaynayso oo qura oo raad aan ku lahayn noloshaada caqiidada wanaagsan waa inay raad ku yeelato noloshaada cibaadada waa inay raad ku yeelato waa inay raad ku yeelato akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga dadka sidaad ula dhaqmayso qofka kaa weyn qofka kaa yar qaraabadaada waalidkaa macalinkaaga iyo sheekaaga siaad ula dhaqmayso raad fiican waa inay ku yeelato laabudda an tuhmira laka alcaqiidatu صaxiixa akhlaaqan xasana caqiidada wanaagsan waa inay kuu midhayso akhlaaq fiican walihada culamaa lislaam ee kutub alcaqiida qoray in badanoo ka mida waxay xagga dambe kaga daraan masaa'il ku saabsan akhlaaqda wanaagsan iyo qofku sida ay tahay inuu u dhaqmo waxaad eegtaa alcaqiida alwaasitiya xagga dambe maxaa kaga yaal ahlu sunna dad caqiido saxa u wata laakiin xagga akhlaaqda khariban oo dhaqan xun inaanay ahayn buu muujiyey oo ay qaraabada xidhiidhiyaan waalidka u samafalayaa agoonta ay u naxariisanayaan dumarka laga dhintay jaarnimo wanaag waxyaabahaas oo dhan wanaagga dadka inay farayaan xumaanta inay ka reebayaan waxaa la mida sheekhiisna shaaficiga ah la odhan jiray abu cuhmaan isaabuni kitabkiisa caqiidatu salaf abubakr ismaaciili almuzani oo ahaa ardaygii shaafici ismaaciil ibnu yaxya kitaabkiisa sharxu sunna dhammaantoodba xagga dambe waxay kaga qoreen masaa'il ku saabsan qofka caqiidada saxda leh akhlaaqda wanaagsanna inuu ku sifoobo wax kala hadhaya maaha inaad tiraaniyo caqiidaydu waa sax tawxiidku waa i saxsan yahay laakiin aad baaba noqoto xagga akhlaaqda iyo qaabka aad u dhaqmayso dadka ad xamanayso dadkii aada caayayso aada xuquuqdii ood dayacayso tii waalidka tii dadka kaa waaweyn tii sheekaaga oo aanad ixtiraam aanad u lahayn dalabatulcilmiga jooga aakhiru zamaanku aad bay u layaab badan yihin habeenkii arbacada darsigii ugu dambeeyey ee aan dhigay kitaabu tawxiid duruusta u dambaysa ka mid ahaa ayaa waxaan ugu soo maray hadal uu leeyahay ibraahim annakhaci ibraahim ibnu yaziid innakhaci kaanuu yadribuunana kaanuu yadribuunana cala alshahaadati waalcahdi wa naxnu sigaar buuri waxay ahaayeen kuwana garaaca haddaanu markhaati furro ama aanu dhaaranno markaanu yaryarayn waa ahar صaxiixa ibn abi shayba uu wariyey man kaana yadribuhu yaa garaaci yaa garaaci jiray waad malaynaysa mashaayikhu mashaayikhiisaa garaaci jiray oo edbin jiray ardaydii waktigaa joogtay sheekoodu xataa isagoo edbinaya inuu garaaco dhirbaaxo ama gacanta dhiga idhaa u uleeyo diyaar bay u ahaayeen maantana kelmada adag haddaad ka maqasho haddaanad gacantaba ula tegin waxaa laga yaabaa inaad tidhaa marka waxba ka dhigan maayo nabadgelyo cilmiga qiimihiisay garan jireenoo xataa sheekhu hadduu ku khaldamo way u sabri jireen acmash wuxuu ahaa sheekh kaftan badan oo qowl iyo ficil labadaba ku kaftama axmed ibnu saalix sheekh la odhan jira oo ardaydiisa ka mid ahaa buu eriyey waryaao yaan kugu arkin darsigayguuri xadiiskii nebigaanuu warinayaa dadka uu sheegaya kamuu tegine axmash waanuu yaro indhadaraayo habeenuu lahaa ama habeene maaha ee indhihiisa wax ka sii haayeen oo indho ilma un ay ka qubanayso oo si fiican aan waxba u arkahayn xaggan dambe u ka fadhiistay dabeetana wuu ogaaday acmash ninkii uu eriyey inuu xagga dambe u fadhiyo candhuuf wax tuf ayuu iska dhigaayo bash isaguu dusha ka saaraa inuu meesha kaga kiciyuu doonaya dhaqankaa adagee sheekhiisu uu samaynayey wuu u sabrayay waayo cilmiguu dhadhan ku hayay uu macaansanayay oo uu qiimeynayay ogowna sheekaaga iyo ciddaad cilmiga ka baranayso haddaad ixtiraami weydo haddaad la muranto haddaad xamato haddaad caydo haddaad isku daydo khaladaadkiisa inaad dabagashood ururiso ilaahay baa barakada ka qaadaya cumrigaaga iyo cilmigaagaba cikrima wuxuu aha ardayga ibn cabaas wuxuu uhi kaana ibnu cabaas yadacu alkabla aw alqayda calaa rijli ibnu cabaas lugtuu iga xidhi jiray buuli si aanan u ciyaar tegin oo cilmigu aanu ii dhaafin sunanka iyo faraa'idka si aan u barto ayuu lugta iga xidhi jiray ibnu cabaas marka wuxuu samayn jiray sheekhiisuu la murmi jiray fa xurima bidalika khayru kaiir tarjamadiis culimada ka horran waxay idhahdaan khayr badan baa arrinta noocaasiya ku seegay dad sheekhaaga la muranto xataa hadduu isagu kuu sabro oo arrintaasi aanay keenin inuu sindhidho oo uu gaagaxo oo cilmigii uu si sidai ahayd kuugu soo gudbin waayo ilaahay baa barakada ka qaadaya cilmigaaga waxyaabaha ardayga cilmiga loogu barakeeyo waxaa ka mid a ciddii cilmiga uu ka faa'iidaystay inuu ixtiraamo uu qadariyo oo wanaag uu hayo xataa haddii wax khaldan uu ku arko si aadaabi ay ku jirto oo wanaagsan inuu u gaadhsiiyo ugu nasteexeeyo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online